mahadsanid cabdisamed markaana dhegaystayaal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa ku naf waayey weerar gelinkii dambe ee maanta ka dhacay mandiqad xuduudeedka ee kashmiir war ka soo baxay gelinkii dambe ee maanta ciidamada booliiska ee dalka hindiya ayaa lagu xaqiijiyey in ugu yaraan afar iyo labaatan qof ay ku geeriyoodeen weerar lala beegsaday dad dalxiisayaal ah oo ku sugnaa mandiqada kashmiir ee u dhexaysa labada dal ee hindiya iyo bakistan weerarkan ayaa si gaar ah uga dhacay mandiqada dalxiiska caanka ku ah sanad walbana ay soo gaaraan kumanaan dalxiisayaal ah oo lagu magacaabo baahaljam inkastoo ay isdhintay tirada dadkii dalxiisayaasha ahaa ee ka soo socdaali jiray dalalka kala duwan ee caalamka sababo ku aadan xaalada amni ah ee mandiqada oo noqotay mid aan laisku halayn karin wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganaysa askari hindi ah oo codsaday in magaciisa la qariyo ayaa sheegay in dadka ku baxay weerarkan loo qaaday isbitaal weyn oo ku yaala mandiqadda ilaa hadda warbaahinta ma aysan caddeen jihada rasmiga ah ee weerarka geystay xitaa ma aysan carabaabin dhinacyo lagu tuhmayo balse mandiqada xuduudeedka ee u dhexeeya labadan dal ee hindiya iyo bakistan ayaa marar badan martigelisay weeraro culus oo ay geysanayaan kooxo kala duwan oo ka dhaqdhaqaaqa halkaas dalka suuriya ayaa lagu qabtay mid ka mid ah saraakiishii sirdoonka ee ugu weynaa nidaamka talada laga tuuray ee bashaar al asad dowladda cusub ee suuriya ayaa gacanta ku dhigtay sarkaal sare oo ka tirsan sirdoonka ciidanka cirka ee nidaamka suuriya ee talada laga tuuray kaasoo ku lug lahaa dilal loo geystay dad suuriyaan ah dhowrkii sane ee lasoo dhaafay sida uu shaaciyey afhayeenka rasmiga ah ee dowladdaas maxamed al fasiil alfasiil ayaana tibaaxay agaasimka amni ee allaadiqiyah ay xabsiga u dhaadhiciyeen sareeye guuto sulaymaan kaasi oo ku lug lahaa dembiye dagaal oo ka dhan ah dadka rayidka ah oo ay ku jiraan xasuuq bishii luulyo labada kun lix iyo tobankii ka dhacay mandiqada jayruud ee baadiyaha dimashik waxa uu xusay in sulaymaan oo mas-uul ka ahaa isku xidhka madaxda ururada xisbullah iyo kooxaha shiicada ee ka jira suuriya isagoona intaasi ku daray in sarkaalkaasi loo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo islamarkaana maxkamad loo soo taago sulaymaan ayaa ka soo jeeda magaalada jayruud ee baadiyaha dimashik waxa uuna in muddo ah u shaqaynayey sirdoonka ciidamada cirka oo ka mid ahaa hay-adaha sirdoon ee ugu naxariista darnaa nidaamkii bashaar al asad ugu dambayntiina khasaare xooggan ayaa ka dhashay duqaymo xooggan oo ay diyaaradaha maamulka yahuudda maanta ka fuliyeen magaalooyin kala duwan oo dhaca qidaaca khaza tobannaan qof oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn tirkoobkooda rasmiga ah ayaa ku shahiiday duqaymaha ay maanta diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen xerooyin barakac islamarkaana ku yaala bartamaha magaalada khaza iyo waqooyigeeda sidoo kale maamulka yahuudda ayaa duqeymihiisa maanta ku burburiyey agabyo badan oo culus sida gawaari iyo qalab caafimaad kuwaasi oo ay lahaayeen shirkad gaar loo leeyahay iyo wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza dhankeeda wasaaradda caafimaadka ee jiida khaza ayaa war ay maanta soo saartay waxa ay ka digtay in lix boqol oo kun oo carruur ah islamarkaana ku sugan jiidda ay halis ugu jiraan inay curyaamaan sababo ku aadan maamulka yahuudda oo daawadii iyo gaaska ka joojiyey jiida khaza